Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Somalilan, Injineer Axmed Jaamac Barre ayaa magaalada Xerigabo waxa uu ka dhagax dhigay xafiis cusub oo Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Somalilan ku shaqayn doonto. Waxaa ka qayb galay dhagax dhigan wasiiro, agaasimayaal, guddoomiyaha gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka magaalada Xerigabo. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Somalilan, Injineer Axmed Jaamac Barre ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhagax dhigan.
waxaynu halkan ka dhagax dhigaynaa xafiiskii wasaaradda tamarta iyo macdanta ay ku lahaan lahayd gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceergaabo insha allahu tacaala waxaanu ka dhigi doonaa haddii ilaa yidhahdo dhismihiisana waa dadejinaynaa waxaanu ka dhigi doonaa xafiis annaguna aan ku shaqayno shaqaaluhuna halkan mararka qaarkood soo guuraan maamul daadejin fiicanna aanu ka samayno haddii ilaa yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin guddoomiyaha iyo isuduwaha waagu mahadnaqaynaa dhulka cabirkiisu yahay afartan afartan afartanka ah xubnaha ka qayb galay dhagax dhigan ayaa bogaadiyey dhismaha xafiiskan maanta halkan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamartu wuxuu inoo ka dhex dhigayaa xafiiskii macdanta ee gobolka runtii wasiirka waynu bogaadinaynaa iyo guddoomiyaha gobolka oo arrintaa ka shaqeeyey runtii gobolku horumar badan oo ka rabnaa waxaa uga baahannahay inuu maanta bilowgiisi noqoto annagoo ka wasaarad ahaan howlo guud ahaan waxaana saaran in xafiis kastoo dawladdu leedahay uu dhul helo wasiir wasaaraddaba noo soo raraan odhan lahayn madaxweynaha gobolka wasaaradda head ofiskeeda halkan laga dhigo laakiin haddaa taa xafiiskii labaad baan ka dhigaynaa insha allah inaannu ku sugno way noo tahay aad iyo aad baannu koogu mahadnaqaynaa dhulkaa cabirkiisu yahay fodhi bay fodhina sidiisaasaynu kuugu diyaarinaynaa nashqaddaa ku samaysan doontaan haddii alla idmo waxaana rajaynaynaa inuu deg deg u dhismo haddii alla idmo xaruntan laga dhagax dhigay magaalada cerigabo ayaa noqon doonta xafiiska labaad ee ugu weyn wasaaradda tamarta iyo macdanta somalilan ay ku shaqayn doonto